dariska etoobiya uu gelgeshay cadaadis badan baa la saaray maxaabiista inay sii daayaan yyyay isku gadeen oo ay adduunka ka gadeen waxbaanu bedelin oo maxaabiistaanu sii daynaa ilaa iyo hadda jeelka dhexe ee kaalibti la yihahda ee adisababa ee duleedkeeda ku yaala waxaa ku xidhnaa dhowr kun oo ruux sagaal soomaaliya ku hadhay xabsiyada gobolada kale ee etoobiya ku yaala ee ay federaalku maamulaan ama kuwa ay goboladaasi maamulaanba waxaa ku hadhay ilaa iyo hadda boqolkiiba siddeetan waa soomaali weeye jeelasha weli sii buuxa ee xagga gobolka soomaalidana waa sideeda jigjigi iyo goday iyo ha u badnaadaan marka cabdikariin keligii ma ahe siyaasiyiin badan oo soomaali ah oo onlf ah iyo halgamayaal onlf ah iyo shacbi soomaali oo innocent oo tahriibayaal ay ku jiraan baa weli u xidhan